إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo saaka ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgalka duufaan laqsa ayaa weli si habsami leh kaga socda dhulka la haysto ee falastiin ku dhowaad toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay oo erar ka dhacay wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya muasasadaalka taayib ayaa baahisay sawirada weerarkii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka baruujeed ee gobolka galgadood halkaasoo lagu dilay in ka badan lixdan askari dowlo sideed bilood socotay ayay beesha luw ay ku soo xiratay deegaan ka tirsan gobolka bakool taasi oo wax lagu barayay macalimiin khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay suuqa degmada beled xaawe ee gobolka gado maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka ayaa dowladdeeniya u qabtay muwaadiniinta degmada jamaame ee wilaayadaas آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan howlgalka duufaan laqsa ayaa weli si habsami leh kaga socda dhulka la haysto ee falastiin weli waxaa dhulka gumaysiga yahuudda ku hoos jiray ee falastiin ka soconaya howlgalka loogu magacdaray duufaan laqsa kaasi oo kooxaha muqaawamada falastiiniinta ku ugaarsanayaan dadka yahuudda ah howlgalka oo galay isbuucii labaad ayaa waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh oo soo gaaray ciidanka yahuudda tirada yahuudda laga dilay ayaana waxay gaartay kun iyo shan boqol ruux halka dhaawacuna uu kor u dhaafay saddex kun sidoo kale diyaaradaha yahuudda ayaa weli duqeymo culus ka wada magaalada khaza iyadoona ay beegsanayaan dadka rayidka ah ku dhowaad toban askari ayaa dowladda federaalk looga dilay weeraro ka dhacay wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa inoo haya khasaare kala duwan ayaa ka dhashay laba weerar oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyaan gobolka hiiraan galabnimadii shalay weerarka koowaad oo ah dhabagal ayaa ka dhacay deegaanka beerayabaal oo u dhow magaalada buula burte weerarkan waxaa lagu beegsaday ciidamo taabacsan dowladda federaalk oo socdaal ku jiray waxaana la xaqiijiyey in laga dilay shan askari lagana dhaawacay afar kale sidoo kale ciidamada militariga xarakada al-shabaab ee wilaayada hiiraan ayaa kamiin u dhigay askar dowladda federaalk ka tirsan oo marayay deegaan lagu magacaabo kalabeerka oo u dhow magaalada buula burte inta la hubo waxaa weerarkan ku naf waayay saddex askari halkaay ku dhaawacmeen shan kale wadarta dhimashada labada weerar ee ka dhacay hiiraan ayaa ah sideed askari dhaawacuna waa toban kale
mu-asadalka taa'ib ayaa baahisay sawirada weerarkii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka baruujeed ee gobolka galgadood halkaasi oo lagu dilay in ka badan lixdan askari mu-asadalka taa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay faafisay sawiro aada u tiro badan oo muujinaya ee qaabkii u dhacay dagaalkii weynaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka baruujeed ee duleedka magaalada gurceel ee gobolka galgadood sawirada alka taa'ib ay baahisay waxaa ka muuqanaya qaabka ay mujaahidiinta ula wareegeen saldhigaas iyo gebi ahaanba wixii halkaasi ka dhacay waxaa la arkayaa meedad aada u tiro badan oo ka mid ah ciidamadii dowladda federaalk ee deegaankaasi lagu laayay kuwaasi oo daadsan fagaarihii uu dagaalka ka dhacay meedadka ayaa gadacad iyo afgembi u yaala qaarkoodna waxaa la laayay iyagoo fagaaraha ka baxsanaya ee sawirada waxaa sidoo kale ka muuqanaya qaar ka mid ah hubkii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen dagaalkii ka dhacay deegaanka baruujeed kaamirada alkataa'ib waxay muhiimadda saartay inay soo bandhigto askartaasi tuutaha ay gashanaayeen iyo sidoo kale astaanta garabka uga dhegan taasi oo muujinaysa ciidamadii dowladda federaalka in iyagu ahaayeen kuwa goobtaasi lagu laayay waxyaabaha sawiradaasi kasoo muuqanaya waxaa ka mid ah hub iyo sidoo kale gaadiidkii laga furtay dowladda federaalka lix gaari oo war-saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kasoo baxay lagu sheegay ayaa in badan oo kamid ah waxaa lagu arkayaa sawirada alkataa'ib ay baahisay gawaaridaasi waxaa ku jira cabdibilayaal gaari weyn oo b g ah oo shiraacan gaari dhayno ah iyo sidoo kale gaari nuuca soomaalida u taqaano hoomey ama sidoo kale caasi iyo sidoo kale mid ka mid ah gawaarida yaryar gaar ahaan nuuca loogu yaro sagsiida dhanka khaniimada hubkana aad bay u tiro badan yihiin waxaa ka mid a qoryaha fudud sida ak fodhisabanka iyo sidoo kale qoriga b k m-ka loogu yeero ee darandooriga u dhaca iyo sidoo kale agab kale sawirada waxaa kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo dhex socda difaacii uu dagaalka ka dhacay islamarkaana guranaya hubkii iyo sidoo kale gaadiidkii ay ka tageen ciidankii dowladda federaalka koobahooda ayaa ka mid a waxyaabaha ay goobta uga carareen taasi oo muujinaysa in ciidankaasi uu jab xoogan gaaray sawirada midka ugu saameynta badan wuxuu noqday islamarkaana si aadah dadka u hadalhayaan mid ka mid ah askarta ciidamada mujaahidiinta oo sita afar qoray mid waa kii uu ku dagaalamayey saddex qorina wuu soo furtay oo garbaha ayay u saaran yihiin sawirkaasi wuxuu noqday runtii mid saameyn badan yeeshay taasi oo ka tarjumaysa in askarigaasi uu goobta kala tegay hub aada u qiimo badan si kastaba ha ahaatee sawiradan waxay imaanayaan iyadoo saacadii lasoo dhaafay dowladda federaalka ay sheegtay in ciidankeeda ay iska caabiyeen weerarkii uga yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab mar weliba oo sidan oo kale ay dowladda federaalka u sheegto inay iska caabiyeen weerarada kuwan la mid ahna alkataa'ib waxay ka baahisaa muuqaalle waxaa xusid mudan in dowladda federaalkaba hore u sheegtay inay iska caabisay weeraradii waaweynaa ee ceel la hele cawsweyne galcad iyo sidoo kale kuwa la midka ah mid weliba iyaa ka mid ahna markii alkataa'ib sawiro kasoo baahiso waxay ku noqonayeen fadeexad aada u weyn iyo sidoo kale niyad jab mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin ku eedeeyey beesha la waaya ayaa dowro muddo sideed bilood ah socotay soo gabagabaysatay taasi oo wax lagu baraya macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada ay beesha ubadkeeda wax ku bartaan waxaa ka waramaya mahad cubeyd xafladan oo ahayd mid lagu soo xirayay dowro socotay muddo sideed bilood ah oo loo qabtay mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee beesha luway ayaa ka dhacday deegaanka dudumaale ee hoos taga degmada xudur ee wilaayada bakool mucalimiintan oo ay tiradoodu gaaraysay soddon iyo shan ayaa muddo sideed bilood ah baranayay tasxiixa qur-aanka kariimka waxayna ka aflixeen xalaqo loogu magacdaray ibnu kathiir munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowradan ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada bakool iyo qaar ka mid ah malaaqyada beelaha dega gobolkaasi ugu horeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa malaaqyada beesha luway kula dardaarmay inay dadaalkooda sii labalaabaan geekana maynay muuqatee qur-aanka ilaahay oo la barday oo hortaba la kasaaya tajwiidka laisku saxay soddon iyo dhowr macalin oo geeg aragaasan xufaade oo natiijadeenu aragaasan haddi inta laku weeryahay may waa nicmeeedan wiin waay lahan koobo korna runtii dhuuji sidoo fadaas hoolo maylaray halawsha walba mee mayray reeunka hanaanadii oo hoolo goyte hanaanadii oo laskahay may kuwade macalimiintu sado badan odayaalkan dardaarmeen hoob qarash lagabiyey war la baray intun juhudda la geliyey aqoontion tanguna aragahaayni ataa hooba deegaankii walaa ku saaro waayaan maynagadayan faa'iididii yoolay ka kooba maasmaa yoolay lamba waliba baradii usii ka koobnaadaan laakiin hooba la gudbiyo dugsii lun furo kii hadda dugsi la dugsi bahay kii dugsi unu furnayn dugsi la fadheesiyo meel kasta marka may laraay dugsi laku furo faa'iidida marka may ahaa mutacadiya nagadaas oo muto dhanna wada deeraas
dhanka kale maraaqyada beelaha luwa iyo wanjaleed oo la guddoonsiiyey abaalmarino ayaa ka hadlay waxaa lagu abaalmariyey jazaakum allahu khayran taa sababtee dadaalka iyo juhdigii unabiini yo waaliga gobolka mayninka jaaziyeyna siyay kitaabka qur'aanka mayu ahaa libaskor i hoos amaamadana na si maynana siyay shaatina na si may kalena na siyay funaanug hoosgaleena na si may kalena na siyay mayu ahaa kobina na si may kalena na siyay ulbokoora may dheeraad ning aha koofiye gaar ahaantii hata mayba ma'naha dareenka iyona iya se unata nanin qaabili amba walaayadanii farax geliidi awalan walana nasii walan kuyin may wah nanii farax geli oo mayda raay nana siiyey islaamka nasi amba walaayada nasiidi ninka deegdi amba nii farax geliidi walan kuyin ma eyna kitaabka qur-aanka kariimka ah tafsiirkii ka dhah yaal lama mayda raay ma'uus surwaal shaati i funaanag kobo koofid iyo ul bakooro dhammaantii untaasana nii farax geli beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tartamaya khayraadka iyo mashaariicda lagu horumarinayo deegaanadooda khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay suuqa degmada beled xaawe ee gobolka gado mubaarak cumar mubaarak ayaa inoo haya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay suuqa weyn ee degmada beled xaawo ee gobolka gado dhabkan ayaa baabi'iyey qaybo badan oo ka mid ah suuqa degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaana ka dhashay khasaare hantiyeed oo soo gaaray ganacsatada qaar ka mid ah ganacsatada ku hanti beeshay dabka oo saxaafadii la hadlay ayaa ka warbixinaya khasaaraha soo gaaray abaar lix saacad habeenimo ayay dabku bilowday waxna waa laga demin waaye waa taasoo waxba waa laga demin waaye halkaan ku soo de waa artaa wixii cod ka dhisnaa meesha uku halkaas laysugu geeyey marka saasay noqotay alxamdulilah rabbilcaalamiin kulley dad un nagama raac laakiin hanti waa guud hanti waxa waye waa u dhammaatay arkayso waa maqaaxidiinaga hadee maxay ahayd waxaan ahaynaa dad iska reer kabareed eh maqaaxid hadda dhow baan aniga furtay wax walaalii soo aruuriya ay ahayd aan oo walba ku furtay maxay ahaydee waad aragtaa xalay maxay shan saaco habeenimo markii aan ka galbaday si- laba saaco habeenimo aan ka galbaday oo xalay ka dhacay dadka shan saaco habeenimo anoo hurdaayo saaka markiin imaaday waxaan u imaaday hadee meeshii oo noocaan eh waa ujeedaa u malaynaa dhacdo xanuun badan taasoo ah guryo aan ku ganacsanayna aan caruurta aan ku aan ku korsanayna ee hooyo abu noogu soo galayaan aasaan noogu halaabay marka wax weli way qornayn xalay inaan quful ku dhajino markaan ka hoyno subaxi nooma qornay inaan usoo kalaahno mise aan shidan waa mid noo qornayd xalay toole inay nooga dambaysa way qornayd laakiin annaga inaan quful inaan ka tagnay tii allaa dhacda tii allaha dhacda hase ahaatee khasaare aad iyo aad u xoogan aa naga soo gaaray gaar ahaan aniga hadda aan kula hadlaayo laba baar ayaa meeshaan noogu baabaaday
qaybo ka mid ah dalka waxaa sidaan oo kale ugu soo noqnoqday dabka qabsada xarumaha ganacsi iyo suuqyada kuwaasoo ay dadka qaar ku micneeyaan inay yihiin kuwa si ula kac aha loo kiciyo maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowladweyniya u qabtay mas-uuliyiinta degmada jamaama ee wilaayadaas cabdiraxmaan bader ayaa faahfaahinaya dowlad diini ah oo loo soo gabagabeeyey muwaadiniinta ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacday howlka markasu tawxiid ee degmada jamaame dowladan oo socotay muddo shan cisho ah ayaa waxay ku qaateen duruus muhiim ah fadlu tawxiid iyo mawaadiic kale dowladan oo soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa gabagabadii dowlada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socto degmada iyo xubno kale qaar ka mid ah muwaadiniintii dowlada loo soo gabagabay ayaa waxay ka waramayaan waxa ay qaateen iyo dareenkooda walaayada degmada jamaamo maktabad dacwa noo qabatay hore dowladan oo kale ma u gasheen may maasha allah maanta ku nula xirayay adi ka mu-aadin ahaan masjidkay ka tahay mu-aadin majid towxiid magacaygu waa qaleey muwaadinyaasha ku nool degmada jamaame walaayada islaamiga jubbooyinka aanu masjid nuur dhanka adama walaal halkan dooro oo shan maalmood ayaa noo socotay midda kale aan kusii raacinaya waxay tahay walaal waxay halkan ku qaadan haddaan u sharxo kow aadaanka inaan kala dhadhignaa iyo aqankan inaan boobsinaa aadaanka aqanka inay hal ahayn waayo aadaanka waan kala dhigaynaa aqankan waan boobsinaynaa midda kale aan kusii raacayna waxay tahay muaad- macalinkaas noo sheekh khayr allah siiyo tawxiidkana wuu ka hadlay iyo shirkiga dowlada wax badan ayaan ka faa'iidnay midda kale dowladana markii u horreysay dowro aan ka qayb galo ayaa tahay midaan dowra noo socotay dowrada ay ku saabsaneeday mar waxaa leenahay mar seember waxaan rabnaa marka inaan seember sahaan bishiiba inaan laba jeer saddex jeer noolu qabtaa maasha allah macalimiinta waxaa leelahay macalimiinta allah barakeeyo waanu fahmayeen waxyaala badan oo naga maqnayen maalinkii dowlada kow la bilaabay waa si kala leela maalo labaad waa sii qaadanay maag saddexaad waa sii oo sii darnay maanta waa sii darantaa maasha allah macaliminta allah barakeeyey hataa aadanka taa waa isbedelay saddexdan beri aadankataa maasha allah si hal mara la aadanhayaa dowlaadka diiniga ayaa si joogtaa uga dhaca wilaayaadka islaamiga waxaana la siiyaa qeybaha bulshada tan oo keentay in bulshadu isla jaan qaado warkii subaxnimona dhegaystayaal waa inaga intaa